Eliud Kipkach Lagat oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska ee dowladda Kenya ayaa la soo warinayaa inuu iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaan arrin fadeexad ah ay la soo daristay booliiska dalkaas. Sababta uu isku casilay taliye ku-xigeenka booliiska Kenya ayaa lagu sheegay in ay la xiriirto dil bareer ah oo ay ciidamada booliiska dalkaasi u geysteen wiil dhalinyaro ah oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala dalka Kenya. Wiilka la dilay ayaa waxa uu dhaliili jiray ciidamada booliiska Kenya iyo dowladda uu hogaamiyo William Ruto. Taliye ku-xigeenka iscasilay ayaana dalbaday in si fiican loo baaro kiiska dilka loo geystay nin kala dilay. lixdii bishan ayay ahayd markii ciidamada booliiska Kenya ay magaalada Nairobi oo ah caasimadda dalkaasi ku xireen Alberta Jawano oo ah wiilka dhalinyarada ah ee ay markii dambe dileen. kaas oo lagu eedeeyay in uu qoray warbixino ka dhan ah ciidamada booliiska taliska ciidamada booliiska Kenya ayaanan ilaa iyo hadda qiran eedda loo soo jeediyay ee ah in ay iyagu ka dambeeyeen dilka balse madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa waxa uu qiray in wiilkan dhalinyarada ah uu ku baxay gacanta ciidamada booliiska dalka Kenya ayaa waxaa ka socda dibadbaxyo xoogan oo ka dhan ah xukuumadda Nairobi waxaana tan iyo bilowgii dibadbaxyada ilaa iyo hadda dowladda Kenya ku maqan siyaasiyiin mucaarad ah iyo dad shacab ah oo ay ka soo horjeedeen siyaasadda dowladda kuwaas oo qaarkood la dilay kuwa kalena aan loogeen halka ay jaani cirib lala aaday